dhalinyarada ayaa ah kuwa ka shaqeeya horumarka deegaanka iyadoo taasi ay jirta ayaa dhalinyarada deegaanka jiroole oo qiyaas ahaan kaga aadan dhanka koonfur bari degmada kismaayo una jirta afartan iyo shan kilomitir ayaa waxa ay deegaankaasi ka sameeyeen isxilqaan oo lagu soo celinayay bilicda deegaanka iyagoo sidoo kale deegaanka ku beeraya dhir si deegaanka u noqdo mid loo soo dalxiis tago haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyaradaasi oo ka waramaya howlaha ay u hayaan bulshada deegaanka
meeshaan aan joogno waa deegaanka jiroole saad ogsoontihiin deegaanka jiroole waa deegaan xeebeed ilaahay ku manaystay dhuldaaqsin iyo badiba taasina waxaa loo baahan yahay inay ka faa'iidaystaan dadka ku nasab sheegto deegaanka wuxuu u baahan yahay in laga faa'iidaysto xoolo lagu dhaqdo lagana shaqaysto badda khayraadkii badday waxaa dul saaran iyo berrigii marna baddaad ka shaqaysanaysaa oo malaay baad kala ku dhaqanaysaa geela ku dhaqmayo lo-da ariga xataa digaagga haddii loo waa meel loo habeeyo xataa meel digaagga lagu xanaaneeyo waa meel ay xataa ku xanaaneysmayso
deegaankan aan maanta joogno idiin muuqda waa deegaankii jiroole aanu haddeer hawsha ugu dambeysay aanu ka wadnay baadiyihii waaye aanu sameynaynay waddadaas idiin muuqatay ee ugu dambeysay oo aanu aanu ku wadnay hab ah dalkaab oo dhalinyaro ururku ay la magac baxday barnaamij ah dalkaab aanu wadnay hawshina waa socotaa intaa bacdigeed waxaanu u baahanaa maydinka oysin lahayn dhammaan shacabweynaha ama dadka ku nool deegaankani runahaantii in laga qayb qaabto horumarka aanu wadno nalaguna taageero runahaantii waxaan anugu kolley qaban karno oo de keligay maaha isxaqaan baan haddeer hawlahan ku wadnaa barnaamijyadan ansaa ku wadnay barnaamijyo aad waaweyn bay ahaayeen hadday ahayd barnaamijka dhirta deegaanka cagaarintiisa iyo deegaanka wadayntiisa runtiina fasilitiga aanu ku shaqeynanay fasiliti aada noogu yar buu ahaa marka waxaan codsanaynaa dhammaan oo dadka deegaanka ku takhasusa in ay qurbajoog iyo daljoog dhabant inay ka qayb qaataan sidii deegaanka loo howleyn lahaa haddeer xeebta dheer ee aanu saaka ku tahay dhirtani waa xeelab aan ugu talagalnay in mustaqbalka deegaanku noqdo degmo dalxiiseed oo loo soo dalxiiso oo dhammaan dadkoo dhan u yimaadaan oo ay ka magacawnaato degmooyinka hoostaga degmada kismaayo hoostaga dhammaantood inay ka sheegnaato sidaan waxaan ku gaadhaynaa isku duubni iyo iskaa wax u qabso annagu intii karaankayaga waa la nimid idinkeeda leeyahay waxaanu kaloo kusii darin lahayn intaas insha allah haddii ilaahay ka dhigo runtiina waxaan ilaaweyn mar kasta u mahadnaqan ilaahay oo haddan maanta aanu ku nimid dheliyey nabadan